أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraةi إbrahim aayadda sideed iyo tobnaad ayuu casharkeena caawa uu ka bilaabanayaa in shaء allahu taعaalى wuxuu alla leeyahay maثlu اladiina kafaruu brabihim أcmaalهm maثlu اladiina صifaةu اladiina kuwii tilmaantooda kafaruu ku gaaloobay birabbihim rabbigood ku gaaloobay acmaaluhum acmaashooda sifadooda karamaadin dambas oo kala waay kaas oo ishtadad ay ku darnaatay bihi isaga alriixu dabayl ay ku darnaatay dabayshii fii yowmin maalin dhexdiisna ay ku darnaatay caasifin dabayshiisu ay aada u daran tahay laa yaqdiruuna ma karayaan mimaa kii xaggiisa kasabuu ay shaqaysteen adduunka ay ku kasbadeen calaa shay-in shayna ku awoodi maayaan daalika kaagaasi huwa isagu addalaalu waa baadi albaciidu ee aada u fog halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlayaa tusaale acmaasha gaalada ay sameynayaan ee adduunyada ay ku sameynayaan qiyaamaha wax ma ka helayaan mase kama helayaan taasoo alla misaalinayaa wuxuuna mi tusaale uu uga bixiyey maalin ay dabayshiisu daran tahay dambas ay dabayl ku dhabatay oo ay dabayl maalin aada dabaysheedu u daran tahay intay ku kacday dabayshaas sida ay dambaskaas u kala firdhinayso oo ay dhinac walba ugu kala daadinayso sidaas si la-eg ayaa iyaguna acmaashooda loo kala daadinayaa maalinta qiyaamaha maxaa yeelay sababtuna waxa ay tahay camalkiisii wuxuu ku dhisay aasaas la-aan oo markii adduunyada la joogay camalkiisii ilaahayna uma samaynin dartii ikhlaaskii iyo towxiidkii maadaama uu ka maqnaaday camalkiisaasi aakhiro waxba lagu siin maayo waa dambaskaas dabaysha ay ku kacday oo ay ku dhabatay oo kale tusaalaha marka sidaas ayuu u dhacayaa marka alla wuxuu leeyahay mathalu ladiina kafaruu birabbihim laba icraab ayaa ku bannaan ee mid in laga dhiga mathalu bimacnaa sifatu ladiina kuwii sifadoodu waxa ay tahay kafaruu birabbihim rabbigood ku kufriyey acmaaluhum ka bedel markaa acmaashoodu sifada sifadeedu waxay tahay karamaadin oo kale karamaadin marka waa khabar waay oo mathalu ladiina sifatu ladiina mubtadaha ah acmaaluhumna waxaan ka dhignay bedel karamaadinna marka waa abar khabarkii sidaas marka waa dariiqada kuufiyiinta ay ku aayadda ku icraabaan basriyiintu ayagu waxay leeyihiin mathalu ladiina kafaruu birabbihim waxaa la waxaa la mathalu waa waa khabar yacni mubtada khabarkiisa xadfan yahay oo lasoo qadarayo waxayna noqonaysaa wa mimaa naqusu calaykum waxa aan korkiina ku qisaynayno oon idiin sheegayno waxaa ka mid ah mathalu ladiina ayaa ka mid ah kuwii tusaalahooda kafaruu birabbihim rabbigood ku kufriyey acmaaluhum jumla musta'nafa oo cusubay noqoneen markaas acmaaluhum acmaashooda kuwaasi karamaadin oo kale waaye ayb sidaana basriyiinta ayaa wataan labadaas baa ugu mashhuursan sababta keenaysaana waxa ay tahay haddii la yidhaha mathalu ladiina kafaruu birabbihim gaaladu waxay la mid yihiin karamaadin dambas bay la mid yihiina soo baxayso qasadka aayadda iyo muraadka allana maahan gaalada in dambas lagu shabaho looma jeedo ee qasadku waxa uu yahay iyaga sifadooda yaa laga waramayaa sifo ka mida waana acmaashooda sifada ay tahay ayb labadaas marka icraab waxaa looga badbaadayaa marka ishkaalkaas ee marka aayaddaba aan muraad ku ahayn mathalu ladiina inta wax la qadari lahaa waxaa ka fiican marka in la yidhaha mathalu ladiina sifatu ladiina kuwii tilmaantooda kafaruu ku gaaloobay birabbihim rabbigood kuwii ku gaaloobay sifadoodu acmaaluhum acmaashooda sifadeeda ka ramaadin oo kale waay camalka gaalku ka ramaadin dambas oo kale waay isaga camalkiisa yaa dambaskii lagu shabahayaa dambaska oo ishtadad ay ku darnaatay bihi isaga alriixu dabayshii ay ku darnaatay fii yowmin maalin dhexdeedna ay markaa ku darnaatay oy dabayshii ku kacday maalinka oo caasifin caasifu riixi dabayshiisu marka ay dhabanayso ayb caasifin marka arriix in laga sifeeyaa badan ee aan yowmka laga sifaynin ee haddii marka arriixu laga sifeeyey caasifun in la dhahay ahayd hadda caasifin ayaa la yidhi munaasabada marka waa mujaawarada yowminta maadaama ay ku dhowdahay ayaa iyaga munaasabadaa darteed ayaa loo jaray laakiin xagga macnaha iyo sida uu ku socdo waa fii maxalli rafcin ar arriixudaas ayuu ka yahay sifo uu ka noqo ayuu ka noqonaya lianna caasif waxaa lagu tilmaamaa dabayshay tilmaan u tahay ayb marka macnuhu wuxuu noqonayaa ka ramaadin oo kale waaye ishtadad bihi ay ku dharnaatay ay ku dhabatay alriixu dabayshii alcaasifu markaa ee dhabanaysa ee aada u darnayd fii yowmin maalin dhexdeeda siyaal kalena marka in laga dhla dhahana waa suuragal intaa unbaa marka ugu muhiimsan ayb fii yowmin maalin caasifin caas dabaysha oo caasifun aada u daran ayb laa yaqdiruuna ma karayaan mimaa kii xaggiisa kasabuu ay shaqaysteen adduunka ay ku shaqaysteen calaa shay-in wa shayna korkiisa ma ku awoodayaan oo ma ku karayaan oo wixii adduunka ay ku shaqaysteen qiyaamihii waxba ka heli maayaan waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu haba'an manhuuran boor la firdhiyey baa ilaahay ka dhigayaa acmaashooda qiyaamaha adduunyada laakiin inay wax ku heli karaan waa dhici kartaa oo wixii ay sameeyaan ayaga oo aynan xumaan kale iyo wax kale u samaynin oo ay wanaag kala jeedaan adduunyada in wax lagu siiyaa way dha waa dhacaysaa ayb daalika kaagaasi ishaaraduna markaa waxay ku dhacaysaa acmaashaas sidaan noqotay daalika kaagaas acmaashaasi huwa isagu addalaalu waa baadi albaciidu ee aada u fog waay waa baadi aada u fog liannahaa maxaa yeelay waxay sameynayeen calaa gayri asaasin wax aasaas la-aan ayay camal sameynayeen gurigan haddaad aas-aaska adoon u dhisin una adkaynin haddaad isku dayda inaad saqaf iyo saarto saqafku waa soo dumaya iyaga marka acmaashan ay sameeyeen aas-aas uma dhiganin acmaashu maxaa aasaas u ah marka waxaa aasaas u ah tawxiidka qofku waa inuu horta ilaahay rumeeyaa ikhlaas ilaahay dartii camalka u sameeyo shirkigana uu ka ilaaliyo ilaahay uunan cidna waxba ugu darin markuu ikhlaaska camalkiisa aasaas uga dhigo dabadeedna marka uu nebi uga nebiga uga daydo sala allahu calayhi wasalam markaa camalkiisu wuxuu yeelanayaa marka wax kasoo qaad inta kale laakiin huwa dalaalu lbaciidu alam tara ana allaha khalaqa asamaawaati waalarda bilxaqi alam tara miyaadan arkin ogaanin ana allaha alle khalaqa inuu abuuray alsamaawaati samaawaat inuu abuuray waalarda dhulkii inuu abuuray miyaanan miyaadan arkin oodan ogaanin ayb bilxaqi uu ku abuuray xaq xaqnimo markaa inuu ku abuuray miyaadan ogaanin ama aadan arkin in yasha haddii uu doono alle yudhibkum idin tagsiiyee waa idin tagsiinayaa waya'ti la imaadee bikhalqin makhluuq jadiidin cusub ayuu la imaanayaa alleh wamaa daalika kaagaasna ma ahaanin inuu wamaa daalika kaagaa ma ahaanin oo inuu makhluuq cusub la imaado alleh calallaahi alle korkiisa bicasiisin mid ku adag ama mumtanic ahoo ilaahay xaggiisa markaa laga diidayo ama yacnii ilaahay aanu awoodeynin sidaas ma aha ayb labadan aayadoodna wuxuu alla ku tilmaamayaa qudrada uu u leeyahay inuu khalqi abuuro sida aa u og tihiin dhulkan iyo cirkanba inuu isagu bilaabay abuuray haddii aada og tihiin inuu idinka idin baabi'iyo dibna dad kale u keensado wax ilaahay uu awoodi karo oo middaas hore ayaa marka middan dambe daliil looga dhigayaa alam tara miyaadan arkin ana allaha alle khalaqa inuu abuuray asamaawaati sama ciraryaalo iyo waalarda dhulka inuu abuuray miyaadan arkin bilxaqi uu ku abuuray dhabnimo xaq uu ku abuuray ay lam yakhluqhaa baatilan baatil kuma abuurin ee wuxuu u abuuray arrin weyn arrinkaas weynna waa maxay ee dadku inay jin iyo insi inay ilaahay caabudaan koonka intiisa kalena iyaga loo sakhiro iyagana markaa yacni la abaalmariya qiyaamaha marka la tago ee nolol iyo kii wanaag sameeyeyna janno lagu abaalmariyo kii kalena xumi markaa lagu abaalmariyo waa sida geerida iyo noloshana uu u abuuray aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camalan iyo wahuwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sitati ayaamin wa kaana carshuhu cala almaai liyabluwakum ayukum axsanu camala dhul iyo cir allah wuxuu u abuuray dadka in la fiiriyo kooda camal wanaagsan ee camalkuna waa maxay waa in ilaahay la caabudo waay camalka laga alla ou eegayo fiirinayo waa in isaga la caabudo waay ayb iyo aayaddii kale suuratu najmi ee allah subxaanahu watacaala uu ku yidhi walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi liyajziya aladiina asaa-uu bimaa camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusnaa dhul iyo cir ilaaha iska leh isaga abuuray isaga iska leh xikmada ka dambaysaana waa maxay wanaagga kuwa sameeyeyna inuu wanaag ku abaalmariyo kuwa xumida sameeyeyna xumi in lagu abaalmariyo intaasa adduunyada loo joogaa dhulka iyo cirka iyo koonkaanna ilaahay taas ayuu u abuuray qofkii aan fahmin ee nolosha ka fahamsan keliya inuu cun cunno raadiyo ee uu raadiyo wuxuu cabo haween uu markaa ku istimtaaco uu raadiyo guryo ou isdul saaro keliya ninkii adduunyada u fahamsan ee macno kale aan ka fahamsanayn qofkaasi waa qof aada macrifadii uga dhuntay iyo ogaalkii jaahil haddii uu jirana isaga ayaa ku magacaas iyo wasfigaas kaasaa ku habboon waana midda gaaladu ay ku sifaysan yihiin oo iyagu markaa aynan aqoonin wixii loo abuuray ma garanayaan gaal kasto ama b h d hala ha wato ama yacni yownan wadanine haddaad su-aashid adiga koonkan maxaa laguu keensaday ma ka jawaabi karan haddii uu ka jawaabana ee uu jawaabta ou helana isaga xamaaqadiisa iyo dabaalnimadiisa markaas xujo ay ku noqoneen inta ilaahay hidaayada siiyayo ou soo soo islaamtana waxa su-aasha ay isweydiiyaane ugu horreysay ku islaamaan waxa ay tahay qofkan maxaa la ii abuuray qofku hadduu fahmo marka maxaa la ii abuuray su-aashaas hadday u toosto waa su-aal marka yacni gadaasheeda oo wax ku helayo ayb macnahaasaa marka allah aayaddan uu ka kaga hadlayaa uu leeyahay bilxaqi alam tara miyaadan arkin an allaha alla khalaqa samaawaati inuu abuuray ciraryaalo waalarda dhulkii inuu abuuray bilxaqi uu ku abuuray miyaadan arkin dhabnimo oo baatil uunan ku abuurin in yasha haddii uu doono alle yudhibkum idin tagsiiyee waa idin tabinayaayo waa idin halaagayaa waa idin tagsiinayaa adduunyadii buu idinka tagsiinayaa wayati la imaadee bikhalqin khalqi jadiidin cusub oo idinka idinka soo haray oo ilaahay adeecayo oon ilaahay caasinaynin wamaa dalika kaagaana ma ahanin cala llaahi allo korkiisa bicasiizin mid ku adag ma aha oo laga mancin karo ku alla maahan alla dushiisa mid laga celin karo laga mancin karo taasi ma aha oo ashyaadaasoo dhan ilaahay waa u sahlan tahay wax walbana ilaahay qudradiisu waa ku awoodaa wax aanu alla awoodin ma jirto wabarazuu lilaahi jamiica faqaala aducafaau liladiina istakbaruu wabarazuu waxay usoo banbaxeen lilaahi allay usoo banbaxeen makhluuqii jamiican xaal ay yihiin dhammaantood faqaala aducafaau kuwii taagta darnaa waxay yidhaahdeen liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiyey oo xaqa iska weynaysiiyey waxay ku yidhaahdeen innaa anagu kunnaa waxaanu ahay waxaan ahaanay lakum idinka waxaan idiin ahayn tabacan ayaan idiin ahayn kuwa idin raacsan ee fahal antum idinku ma tihiin muqnuuna kuwii difaacayo cannaa annaga xaggeenna kuwii ka difaacaya ma tihiin min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa xaggii xaal uu ahaaday min shay-in wax kuwii ka difaacaya idinku ma tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen low hadaana allaahu low haddii hadaana allaahu alla uu nagu hanuunin lahaa si aan u badbaadno haddii alla nagu hanuunin lahaa oon cadaabkan uga badbaadno lahadaynaakum inaguna waan idin tusi lahayn dariiqa cadaabka aada uga badbaadaysaan sawaa'un waxaa jin ah calaynaa annaga korkeenna ajazicnaa argagaxnayaa am sabarnaa mise adkaysanayaa waan waa isugu keen mid korkeenna maa lanaa nooma sugnaanin innaga min maxiisin meel looga leexdo oo looga iisho cadaabka cadaabkani waxaanaan ku jirno meel looga leexdaa ma jirto ayb qiyaamaha markii la tago ee naarta lagu guro dadkii mujrimiinta ahaa laba nooc ayay noqonayaan atbaac iyo matbuuciin kuwa iyagu markaa wax raacay iyo kuwa la raacay iyaga ayb kuwa iyaga la wax raacay oo ducafada laga cabirayo oo kuwan marka taagta daran waa kuwa aan ra'yiga lahayn maalka aan lahayn suldada iyo madaxtinimada aan lahayn oo iyaga wixii loo soo dejiyo iyagoon ka fiirsanin ku ordo raaco kuwaasi waa ducafadii kuwan laga cabiraya liladiina stakbaruu alla uu leeyahayna waxay yihiin iyaga kuwii la raacay ee matbuuciinta ahaa waa dadkii iyaga la raacay ee isbiday maalka isbiday awoodda iyo madaxtinimada isbiday caqliga iyo dadka inay ka horeeyaan bulsho walboo meel degan dadku labadaa unbay u qeybsamaan dadna dad ra'yisaa u badan leh maaha waa la hogaamiyaa kuwana iyagaa wax hogaamiyo ninkii marka shar wax ku hogaamiyey ilaa dad sharta wax ku hogaamiyaa jira alla wuxuu yidhi wajacalnaahum a'imatan yadcuuna ila annaar fircown iyo dadkiisii waxaan ka dhignay a'ima dadka naarta ku ugu yeero ayaanu ka dhignay kuwaas baa marka qiyaamaha markii la tago dood baa dhex marayso dooddaa marka sidan bay tahay meelo badanna ilaahay uu ku sheegay suuratu lacraaf waa kusoo marnay qaala dkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum aayaddaasaan kusoo marnay ayb oo ilaahay uu tilmaamay waqaalat qaalat ukhraahum liuulaahum kuwii dambe kuwa hore inay yidhaahdeen haaulaai adalunaa faaatihim cadaaba dicfa min annaar qaala likulli dicfun walakin laa taclamuun waqaalat uulaahum liukhraahum famaa kaana lakum calayna min fadlin halkaa waa kusoo marnay halkanna waa meeshii kale suuratu lbaqara lafteeda waa kusoo marno id tabara'a aladiina itubicuu min aladiina itabacuu wara'aw lcadaaba wataqaطacat bihim lasbaab suuratu sabana ilaahay wuu ku sheegay oo iyagana markaa qaala aladiina istakbaruu liladiina studcifuu iyo meeshaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga ugaga hadlay anaxnu sadadnaakum cani lhudaa bacda id jaa-akum waxaa kaloo sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugaga hadlay sidoo kale yani suuratu gaafir waid yataxaajuuna fi nnaar fayaquulu ducafaau liladiina istakbaruu ina kuna lakum tabcan fahal antum mugnuuna cana nasiiba min annaar meesha halkaana marka yani malaa-igta inay ku cabaadayaan ilaa meeshaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga hadlay aayaadkaas marka waa isku wada macno dhow yihiin marka alla wuxuu leeyahay wabarazuu waxay u banbaxeen jinnigii insigii lilaahi allay u banbaxeen jamiican xaal ay yihiin dhammaantood faqaala ducafaau kuwii taagta darnaa waxay yidhaahdeen ducafadana waa kuwii wax raacay liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu xaqa ka santaagay oo iyaga wax isbiday cilmiga ama awoodda isbiday ama maalka inaa anagu kunnaa waxaanu ahayn lakum idinka waxaan idiin ahayn tabacan kuwa idin raacsan tabacan marka waxaa weeyaan waa jamcu taabicin taabic jamciisu ayb kamaa yuqaalu xarasun wa xaaris xarasun waa waardiyaal xaarisunna waa hal waardiye waa isku wasni xarasun xaarisun tabacun taabicun ayb fahal antum idinku ma tihiin haddaba mugnuuna kuwii difaacayo oo deeqayo canaa annaga xaggeenna kuwii naga deeqayo naga difaacaya macnaha ay daaficuuna kuwii difaa kuwa difaacaya ma tihiin idinku canaa annaga xaggeenna min cadaab illaahi ilaahay cadaabkiisa xaal uu yahay min shayin ay shay-an wax marka minta hore min cadaabillaahi ku jirto waa bayaaniyo waay waana la xaalaynayaa nakirada dambaa laga xaalaynayaa ile nakirada hadday gadaal marto ee jaari majruurka uu soo hormaro isaga markaa yacni nakiradaas dambe yaa laga yaa xaalo looga dhigaya ayb minta dambe min shay-in ku jirtana waxa weeyaan iyadu waa zaa-ida waay xagga icraabta ay shay-an ay ka dhigan tahay marka fahal antum mugnuuna canaa min cadaabi illaahi min shayin ay shay-un maka naga deeqaysaan idinku wax u naco ayb shay-an kuwa naga deeqaya ma tihiin saas oo kale ay ka dhigan tahay fahal antum idinku ma tihiin mugnuuna kuwii difaacayo canaa inaga xaggeenna min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa xaal uu ahaaday uu ka ahaaday min shay-in ay shay-an wax un wax naga difaacaya ma tihiin qaaluu waxay dhahayaan low haddii hadaana allaahu alla uuna hanuunin lahaa la hadaynaakum waa idin hanuuni lahayn laba macnaa ku jirta meeshan marka ibnu jariir isaga hal macno unbuu sheegayo wuxuu yidhi low bayana allahu lanaa shay-an ilaahay hadduu noo caddayn lahaa shay nadfacu bihi cadaabahu cadaabkiisa aan iskaga riixna maanta cannaa xaggeenna aan uga riixna alyawma maanta labayannaa dalika lakum idinkana waa idiin sheegi lahayn xataa tadfacuu bihi alcadaab saad cadaabka iskaga riixdaan sow iyaga ma dalbanin cadaabka ma naga celin kartaan oo ma naga difaaci kartaan haddii ilaahay tab ou nagu hanuunin lahaa cadaabkaas aan iskaga riixnoon uga gaashaamanno idinkana waa idin bari lahayn tabtaas ibnu jariir aayadda marka saasuu ku macneeyey hidaayaduna de waxaa dilaalada iyo wax tusidda waa la yidhaahdaa mufasiriinta qaar kalena waxay ku fasireen qaaluu waxay yidhaahdeen low hadaana allaahu adduunka markaan joognay haddii alla na hanuunin lahaa la hadaynaakum idinkaba waa idin hanuunin lahayn oo innagaa qalloocannay maahan haddii alla una hanuunin lahaa oo waddada toosan na tusi lahaa idinkana waddo toosan un baan idin tusi lahayn ee taas marka cudurdaar qadar alle miyaa lagu cudurdaaran karaa ilaahay waddadiisii caddeeye waa caddeeyey sawaa-un waxaa jin ah oo isku mid ah calaynaa innaga korkeenna ajazicnaa argagaxnayaa am amase sabarnaa am amase sabarnaa adkaysanayaa inaan iska adkaysanay inaan argagaxno waa isku mid bacd alaahaar marka waxay warinayaan ee axaadiid marfuucana ay kusoo aroortay qaarna yacni saxaabada ama taabiciintana laga wariyo meeshan aayaddan tafsiirkeeda waxaa lagu soo arooriyaa shan boqol oo sano muddo dhan inay argagax ku jirayaan shan boqol oo sano muddo dhanna sabar iyo adkaysi inay muujinayaan naarta dhexdeeda labadii xaalad wax isbedelaya marka maleh hadday sabraan iyo hadday argagaxaan cadaabkii unbay ku jiraan wax iska bedelayaa male markaasaa sawaa-un calaynaa ajazicnaa am sabarnaa sidaas maa lanaa nooma sugnaanin innaga min maxiisin meel looga leexdo waxa aan ku sugannahay ayb ay maa lanaa min maraaqin yaruuquuna canhu ama naruuqu canhu meelaan marka uga wareeganno waxaan nooma sugnaanin ayb raaqa bimacnaa maala waxaada cani shay ayb marka meelaan uga leexano waxaanna haystaa ee ma jiraan wa qaala shayطaanu lamaa qudiya almru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftkum kuwii marka adduunyada madaxda loo ahaa iyo kuwii madaxda ahaa sidaa markay doodoodu noqotay ibliiskii iyaga dhan wada dhumiyey oo sababta u noqdayna maxay noqonaysaa iyo intii uu lumiyey ee naarta isla galay maxay ku wada hadlayaan iyaguna waa kan marka alla wuxuu leeyahay waqaala shaydaanu shaydaankii wuxuu yidhi waa ibliise lamaa markii qudiya la dhameeyey al-amru arrinka markii la dhameeyey oo intii jannada geli lahaydna jannadii gashay intii naartana naarta ay gashay in allaaha alle wacadakum waa idiin yaboohay waa idin ballanqaad buu idiin sameeyey wacda alxaqi yabo dhab ah buu idiin yaboohay min idaafati sifati ilaa mawsuufiha ayb ay alwacd alxaqa yaboohii dhabta ahaa ayuu rabbi idiin yaboohay wawacadtukum anigana waan idiin yaboohay waxbaan idiin yaboohon idiin sheegon idinku ballanqaaday fa akhlaftukum waa idinkaga baxay wixii aan idiin yaboohay aniga wamaa kaana lii iima ahaanin aniga calaykum idinka korkiina min suldaanin wax xujo ah korkiina iiguma sugnaanin ilaa an dacawtukum laakin dacawtukum waa un idiin yeeray bis idinma qasbine waa un idin yeeray fastajabtum waad ajiibteen lii aniga ayaad i yeesheen ood i ajiibteen falaa taluumuunii ha i eedaynina oo ha i dagaalinina waluumuu dagaala anfusakum nafihiina dagaala maa ana anigu maahi bimusrikikum ka idin gargaarayo wamaa antum idinkuna ma tihiin bimusrikiya kuwa aniga ii gargaaraysaan ma tihiin idinkuna inii anigu kafartu waan diiday oo waan inkiray bimaa ashraktumuunii biishraakikum wadaajintiina iyaaya aniga aada ila wadaajiseen macallaahi ilaahay aada wax iigu darteen shirkigii aad aniga alla wax iigu darteen maanta waa idinku inkiray ayb min qablu hadda ka hor aada iila wadaajiseen ilaahay wixiisii aada wax iigu darteen waana adduunyada ina aldaalimiina kuwa dulmiga falay ee cibaadada iyo daacada booskeeda boos aan ahayn dhigay lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo ayaa kuwa u sugnaaday halkanna marka ibliis iyo sha'nigiisa sha'niga ibliis iyo acwaantiisu waxa ay tahay marka ay dembiga iyo aayatiin xumada dhexbartanka markay ku dhigaan oo xagga iyo xagga meelaad uga baxda aadan lahayn waxay ku markaas ayaa marka kala siibasho iyo kala tegid iyo ishaaraamid ayaa marka meeshaas ka bilaabmayso waana sida ilaahay suuratulxashri ku sheego kamahali shayطaani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii bariiun yacni dadka shayaadiinulinsina sidaas un weeyaan saaxiibka xuni maanta dhan wuxuu ku leeyahay war dembigiibuu kuu qurxinayaa xumaantiibuu kuu qurxinayaa marka xumaanta ou dhexbartankeeda ku dhigo ee adiga lee waayo markaas adi un saad uga bixi lahayd howl kuu taallo adigiina markaasi ilaahayna ka dheeraatay waqti kaa dhunyey maslaxadaadii adduun iyo tii aakhiro meel xun bay kasii laadlaadaa ninkii marka waxaa dadka ugu nasiib badan inta isgarto waqtigaa dembigiisaas xal u yeelo ilaahay uga toobad keeno qofkii kale laakiin waxaa weeyaan shaydaanku qiyaamaha markii la taga sidaan unbuu dadka uga furanaya ayb xataa idaa jaa-anaa qaala yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayni fa bi'sa alqariin ninkii adduunyada shaydaan lala xiriiriya sidaas waay waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin waday buu u noqonayaa qiyaamaha markii la tagana yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayni ayuu dhahayaa waxaa markaa qoomamadaas intaynan imaanin ninkii naf ku jirto ee wacyigiisu ou hadda joogo ee fursadou haystaa fursaddaa inuu sii hayn doonana ma oga waa inta marka shaydaanu cadowgiisa marka waa inuu adduunyada ay iskaga kala furtaan labadooda si aakhiro aan meel xun shaydaanku ounan ugu jees jeesin wa qaalo shaydaanu marka shaydaan la leeyahayna dee shaydaan iyo owliyadiisa waa uun isku mid nacam leanna maxaa yeelay kuwan shaydaanka dadka u yacni baadiyeynayo oo dariiqiisa u qurxinaya iyaguba waa shayaadiin wa qaala shaydaanu shaydaankii wuxuu yidhi lamaa markii qudiya la dhameeyey alamru arrinka ayb lamaa qudiya alamru waxay tahay lamaa dakhala ahluljannati aljanna ahlujanno markay jannadii galeen intii naartana markay naarta aadeen iyagoo u qudbaynayaa marka naartiibuu ka dhex qudbaynayaa bacdil aathaar siday kusoo aroortay mimbar naar ah isagoo dul saaran in allaha alle wacadakum waa idin yaboohay wacdalxaqi ballanqaad dhab ah buu ilaahay idin yaboohay laba fasir baa lagu fasiraa ballanqaadka dhabta ah macnaha waxay tahay inay naar jirto ninkii ilaahay shirki u sameeyo ku gaaloobaana in ilaahay naarta gelinayo taas waa ballanqaad alle bixiyey iyo waciid tafsiir labaadna waxa uu leeyahay in allaha wacadakum wacda alxaqi waa bachiga aakhiro in aakhira laysa soo saarayo xisaabi ay jirto ayuu alla idiin yaboohay idiinna ballan qaaday wa wacadtukum haddaan shaydaan ahay isagu wuxuu leeyahay wa wacadtukum waan idiin yaboohay anigana isaga marka waciid wacdigiisii waa maxay yaboohiisii ay wa wacadtukum nnusrata inaan idiin gargaarayo oon meel wanaagsan idin geynayo sidaa baan anigana idiin sheegay nina ku dhihi maayo meel xunaan kuu wadaa fircawn markuu dadkiisa wadadaa xun ugu yeerayay wuxuu dhahayay marka wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad wadada toosan oo maslaxada ku jirta waxaan ahayn idinku hanuunin maayo sidaasuu lahaa marka adiga ama yacni oday qabiileed ama yacni qof diintii si xun u sheegayo ama nin madax ah waxay doonaan ama nin maal haysto in markaas yacni uu ballanqaad beena kuu sameeyo waxba ku gaari maysid marka inaad wixii diin ana iska hubiso ood rabbigaaga markaa caabudid shaydaankii marka wuxuu leeyahay wawacadtukum waan idin yaboohay oo waxaan idinku yaboohay nusro iyo gargaar fa akhlaftukum waan idinkaga baxay wixii aniga aan idiin yaboohay anigu waa idinkaga baxay ikhlaaf ikhlaafu lwacdi waa qofka markuu intuu ballan kuu dhiga kaaga baxo soomaaligu marka waa iiga baxaydaas u weeyaan ayb fa akhlaftukum markaa waan idinkaga baxay oo ballantii markaa waa idiin guub yeelay wamaa kaana lii iima sugnaanin aniga calaykum idinka korkiina iiguma aynan sugnaanin hadda ka hor min suldaanin wax xujaana idinkuma lahayn ayb ilaa an dacawtukum laakin dacawtukum waa un idiin yeeray idinma qasbin macnaha xujo iyo yacnii suldaan aan idinku lahaa ma jirin ay wilaayatun madaxtinimo iyo saldano idinkuma lahayn aniga waqiila lam aatikum bixujatin wixii aan aniga idiin keenay adilo iyo xujo iyo ma wadanin keliya adduunkaan idiin dhaldhalaaliyey oon idiin qurxiyey amaani beenbeenaan idiin sheegay xujo lagu qanco aniga hadda ka hor idiinma haynin oo dushiina xujo lagu qancaa kuma lahayn labada tafsiir baa lagu fasiray ilaa an dacawtukum laakin dacawtukum waa idiin yeeray oo waa idiin gacan haatiyey fastajabtum lii waad i ajiibteenoo allaad ka tagteen anaa i ajiibteen de ilaahayna wuxuu leeyahay qofku rabbiga naxariista badan intuu ka tago shaydaan u hiiliya ma aha inaad rabbigii adig ku abuuray oo ku arsuqayay wax ku siinayay inaad shaydaan uga hiiliso wax fiican maaha oo ilaahay wuxuu leeyahay wakaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiran kaafirku rabbigii wuxuu uga hiiliyey shaydaan ilaahay waxaa kaluu leeyahay fatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duunii wahum lakum caduwun iyaga iyo awliyadooda miyaad yacnii aad ka dhiganaysaan awliye maa ka dhiganaysaan iyagoo cadow idiin ah bi'sa lilaalimiina bedelan daalimiinta bedel xunaa u sugnaaday oo intay rabbigii naxariista badnaa ka tageen ayay waxay qabsadeen kuwan cadowgoodii bay ku bedesheen marka qofku inuu cadowgiisii gacal uu moodo oo isagu uu ka tala qaato ee isagu markaa yacni tala taliyayaal ay u noqdaan gargaarayaal ay uu ka dhigto waxaa haddii marka uu ka dhigto cadowgiisa meel xun unbay ku furayaan qiyaamana waa ka beri noqonayaan aafada marka muslimiinta zamankan haysatana waxay tahay iyo cudurka haayo wixii iyaga meeshii maslaxada ugu jirtay shaydaan baa ka tegsiiyey oo ilowsiiyey shayaadiinu ljinni wal-insi bayna daba ordayaan iyagoo u haysto maslaxo iyo khayr iyo baraare inay u wadaan qofku marka inuu rabbi xaggiisa iyo rasuulka axaadiidtiisa ku taqayudo maslaxadiisuna inay inuu ogaado inay meeshaa ku jirto sidaasaa laga rabaa ayb waxyaabaha da dabcan marka naarta lagu hareereeyey waxaa ugu badanee naartana lagu galo shahawaadka dadkana hadda marsha marka meesha dhibaatadu ka taagan tahay waa meeshaas shahwada in laga sabri waaye adiga shahwadaada haddaadan ka sabrin oo aadan sabar ku xakamaynin waxaa kugu dhacayaa waxay noqonayaan in markaasi meel shaydaan aada u noqoto maxbuus shaydaan baad maxbuus u noqone walidaalika ilaahay markuu leeyahay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an haddaad sabartaan ilaahay ka cabsataan cadowgan gaalada shirqoolkooda waxba idinkama dhibayo sabarka marka sirta ku jirta waa maxayna sirta ku jirtaa waxay tahay adiga gaalkan ama shaydaanka waxa keliya oo mabaadi'diisa aada ugu fulin kartaa waxay tahay marka adiga shahwadaada aadan xukumi karin laakiin haddaad yacnii halka rooti oo ilaahay ku siiya haddaad alxamdu lilaahi dhahdo kuna qanacdo wax ka badan iyo barwaaqo kalena oo xaaraan lagu raadiyana aadan u aaba yeelinoo naftaadii aada ilaaliso kontaroosho ma helaayo marka baatilkaasi wax ka beddesho isaga baatil buu wadaa laakiin muxuu kugu bedelayaan adduunyo beenbeen ah waxaanan kaa dhigayaa kanaan kuu yeelayaa sidaanaan kuu samaynayaa amaani cidla-a buu kusoo dhigayaa adduunyada dhexdeedana qofka uu ku qoomamoonayo inta aan aakhiraba la gaarin marka muslimiinta waa in shahwadoodu ay xukumaan haddaan shahwadii la xukumin oon la kontarooli karin nin allaale ninkii kuu yimaadaa addoon u tahay alxuru waxaa la yidhaahdaa alxuru cabdun maa tamic waalcabdu xurun maa qanic ninka xorta ah addoonuu noqonayaa hadduu damac badan yahay ninka yacni addoonka ahna hadduu damaciisu yaryahay waa xor cid wax ku shuban kartaa ma leh laakiin maanta dadkeenna maxaa wax loogu shubanayaa nin walbo oo mabaadi baatila iyo wax kasta oo ugu dagaalamayaa amase ay dhici kartaba uu ugu taagan yahay ee juhdigiisa iyo maalkiisa oo ugu bixinayaa shahwadiisa ayaa ayaanu kontarooli karin nabigana sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi maa di'baani jaa'icaani ursilaa fii ganamin biafsada lahaa min xirsi lmari cala almaali washarafi lidiinihi laba yey oo baahan oo ari lagu soo daayey iyo maalka iyo sharaf jacaylka sida ay qofka diintiisa u dhaawacayaan waxaa daran sida maalka iyo sharaf jacaylka qofka diintiisa ay u dhaawacayaan maalka iyo sharaf jacaylku waa maxay shahwo waay waa wax naftii rabto waay hadii markaan layska celin karin waa sidaas un baan maxaabiis u ahaanaynaa un cadow maxbuus ugu ahaanaynaa maalintii aan nafteenna ka adkaan karnana yaan daacada la rabana aan yacni nalaga rabana aan la imaan karnaa macaasida iyo waxyaabaha xunna aan uga leexan karnaa inta ka sokayso waxaan un wadnaa waxay noqonaysaa shicaaraad faarig ah nacam shicaar fiican oo qurux badan dhexda laakiin ka duleelo eber ah nacam intaa un baan isu sheegaynaa ma markaa wuxuu yidhi fastajabtum waad ajiibteen lii anigii ayaad i ajiibteen falaa taluumuunii ha i eedaynina waluumuu eedeeya anfusakum nafihiina maa ana anigu ma ahi bimusrikikum midka idiin gargaaraya ma ahi wamaa antum idinkuna ma tihiin bimusrikiya kuwa idinka aniga aada ii gargaaraysaan ma tihiin idinkuna inii anigu kafartu waxaan diiday oon ku kufriyey bimaa ashraktumuuni biishraakikum wadaajintiina iyaaya aniga aada iwadaajiseen macallaahi ilaahay maciisa marka wixii aada alle iyo aniga naysku keen darteen maanta anigu waa idinka diiday idinkay idiin taallaa marka marka waa maxay waxaa shaydaanka yacni ilaahay lala wadaajinayo bani aadamka oo alle la wadaajinayo waa daacada daacada in shaydaan marka aada adeecdo ood ku adeecdo yacnii daaca aad intaad u samaysa rabbina ka tagto naar unbay ku geynaysaa marka dambe taxliil iyo taxriim haddaad ku adeecdana waaba kufri iyada adoo og ayb oo ilaahay wuxuu leeyahy wain adactumuuhum inakum lamushrikuun shirkii allana wuxuu dhahayaa alam achad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayطaan inii anigu kafartu waan diiday bimaa ashraktumuuni maada masderiye waayo biishraakikum wadaajintiina iyaaya aniga aad waxay igu darteen maca allaahi ilaahay maciisa min qablu hadda ka hor adduunyadii markii la joogay ina adaalimiina daalimiinta cibaadada iyo daacada booskeeda boos aan ahayn kuwa dhigo lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo waudkhila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati janaatin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha biidni rabbihim taxiyatuhum fiiha salaam waudkhila aladiina kuwii waxaa la geliyey aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaasha suusuuban la yimid jannaatin jannooyin ayaa la geliyey jannaadka oo tajrii ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaala ay qulqulayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa ku waarayo biidni rabbihim rabbigood idinkiisaana lagu geliyey iyo amarkiisa taxiyatuhum salaamtooda fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda salaamun waaye iyaga tay isku salaamayaan malaa-igta tay ku salaamayso waa salaamun markii ilaahay ka hadlay gaalka aayatiinkiisa iyo camalkiisa inaan la aqbalaynin qiyaamana dambas la firdhiyey ou noqonayaa halkan wuxuu ka hadlayaa mu'minkii camalkiisiina waa kan marka mu'minkii camalkii uu sameeyey ilaahay janno ayuu ku geliyey oo uu sabab ugaga dhigay ee camalku jannada bedel kama noqon karo mucaawada isuma dhigmayaan jannada waxaa yaalaya camalkaaga laakiin sababu ilaahay uga dhiga camalkii in jannadii lagu galo wa udkhila aladiina kuwii waa la geliyey aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha suusuuban jannaatin jannooyin baa la geliyey tajrii ay qulqulaysa min taxtihaa jannaadka hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay qulqulayaan min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa alanhaaru webiyaalo ay qulqulayaan khaalidiina xaalay yihiin kuwii waaraya fiihaa jannaadka dhexdooda biidni rabbihim rabbigood idinkiisaana lagu geliyey taxiyatuhum salaantooda fiihaa jannada dhexdeeda salaamun weeyaan oo salaamun calaykum baa la dhahay suuratu racdina waa kusoo marno salaamu calaykum bima sabartum fanicma cuqba daar alam tara ila ladiina alam tara kayfa daraba allahu matala kalimata طayiba alam tara miyaadan arkin oodan ogaanin kayfa sidii daraba allaahu alla u caddeeyey mathalan maahmaah siduu ilaahay u caddeeyey kelimatan kelmad siduu alla u caddeeyey miyaadan ogaanin kelmadda oo dayibatan wanaagsan kelmadda oo ka shajaratin geed oo kale ah geedda oo dayibatin wanaagsan asluhaa asal geedda geedda oo asluhaa salkeeda haabitun mid sugan uu yahay wa farcuhaa laamaheeduna fi samaa'i samada ay yihiin geedda oo tu'tii keenayso siinayso ukulahaa miraheeda siinayso kulla xiinin waqti kasta iyo goor kastana miraheeda siinayso oo bixinayso biidni rabbihaa rabbigeed idinkiisana ku ku bixinayso ayb wayadribu llahu ilaahay waa caddaynayaa alamhaala mahmahaya-a linnaasi dadka ayuu u caddaynayaa lacallahum yatadakaruuna liyatadakaruu inay waansamaan halkanna marka waa mithaal kale oo amhilada qur-aanka ka mid ah mithaalkaasuna waxa uu yahay iimaankii ama laa ilaaha ila allahu kelmadda wanaagsan waa laa ilaaha ila allahu yah waa iimaanka iimaankii baa allah wuxuu ku mithaalayaa geed geeddaas oo marka yacni wanaagsan ee salkeedana uu sugan yahayoo aan markaa leecleecaynin salkeeduna uu sugan yahay furuucdeeda iyo laamaheeduna ay kor jiraan oo cirka ay jiraan geeddaas nebigaba waa ku mithaalay mu'minka waana geed timireedka geeddaas waa geed timireedka geed timireedkuna mar walbo miro ayuu bixiyaa isaga tuutii ukulahaa kulla xiinin xaalad kasta waa anfac buu leeyahay waa la cunaa mu'minku tusaalahaas ayaa laga bixiyey iimaankiina tusaalaha baa laga bixiyey marka alla wuxuu leeyahay alam tara miyaadan arkin kayfa sidii daraba allaahu alla u caddeeyey mathalan maahmaah siduu ilaahay u caddeeyey ka bedel kelimatan siduu alla u caddeeyey miyaadan arkin kelmadda oo dayibatan wanaagsan kelmadda oo ka shajaratin geed oo kale ah kelimadana ibnu cabaas laa ilaha illa allahu buu ku fasiray iyo iimaanka kelimadda oo ka shajaratin geed oo kale ah geedda oo dayibatin wanaagsan geedda oo asluhaa salkeeda haabitun mid sugan uu yahay wa farcuhaa laamaheedana fi samaa'i samada ay yihiin tu'tii ka ka sifay weli oo shajaradii ka sifee geedda oo tu'tii siinayso sifo waa laga dhigi karaa xaalo in laga dhigana waa suuragal oo markaa ay noqonayso markaa tu'tii mu'tiyatan xaal ay tahay mid la imaanayso ukulahaa miraheeda xaal ay la imaanayso oo hadda shajarada inkastooy nakiro tahay maadaama la sifeeyo nakirada haddii la sifeeyo macrifay usoo dhawaanaysaa marka jumlo in looga xaaleeyo waa iska bannaan tahay maa labadaaba waa ku bannaan tahay marka meeshan ayb tu'tii mu'tiyatan xaal ay tahay midii siinayso ukulahaa miraheeda kula xiinin waqti kasto biidni rabbihaana ku siinayso rabbigeed idinkiisa iyo amarkiisa wayadribu llahu intaa markuu alla yidhi buu tilmaamayaa mahalka qiimaha uu leeyahay wayadribu llahu ilaahay wuxuu yeelayaa alamhaala mahmaahyaha linnaasi dadka ayuu u caddaynayaa lacallahum yatadakaruuna waxay mudan yihiin inay waansamaan aayaddan marka culamaau ahlisunna waljamaaca waxay kala baxeen culamaau ahlilxadiid waxay ka qaateen ama ay kala baxeen iimaanku inuu asal iyo farac leeyahay iimaanku inuu asal iyo farac leeyahay ayay kala baxeen mar haddii iimaanka geed lagu mithaaliyey geeddiina la sheegay inay asalna leedahay faracna ay leedahay maadaama sidaa la sheegay iimaankana inuu asal iyo farac leeyahay shucabul iimaan way badan tahay qaar waxaa weeyaan waxyaabo qalbigii laga sameynayo waxyaabo afkii lagaga qowlayo kuwana waxaa weeyaan waxyaabo beddanka iyo jawaarixda laga sameeyo saddexdaa qaybood waay saddexda qaybood marka iimaanku maadaama shucabkaa tirada badan uu leeyahay nabiguna yidhi sala allahu calayhi wasalam aliimaanu bidcun wa situuna shucba iimaanku waa lixdan iyo dhowr qaybood afdaluhaa wa fii riwaayatin aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaatat ladaa can اariiq jidka oo qashinka iyo waxa dadka dhibaya laga qaada ugu hooseeyo laa ilaha illa allahuna way ugu sarraysaa intaasi marka waa shucab kulligood waa wada iimaan oo daacaadku iimaan baa lagu magacaabayaa sidaasoo haddana ay yihiin daacaadkaasi isku derajo ma aha qofkii isku darajo ka dhigana waa habowsan yihiin walidaalika aayaddan ahlu sunnaha waxay uga qaateen iimaanku inuu shucabkiisu qaarna waa usuul qaarna waa furuuc geedkaasoo kala waayo geedka haddii salkiisa la jaro mar dambe meeshaasi geed miyaa meesha joogayana magacii geed waa u dhammaanaysaa iimaanka asalkiisa haddii la waayana waa geed salka laga gooyey iimaan dambe ma jiraayo waa eber iimaanka marka haddii geedka laamaha laga jaro maxaa la dhahayaa waa magacii geed weli waa baaqi waa taagan yihi laakiin waa geed naaqis ah baa laleeyahay nacam iimaanka qeybaha furuucda ah qofka haddii ay ka maqnaadaanna furuucda weliba waajibkaa markay ka maqnaadaan waxaa la leeyahay yacni iimaan oo naaqis ah ayuu qofkaasi haystaa iimaan buu haystaa laakiin waa naaqis iimaan uu haystaa bictibaari aslihi naaqis waayo bictibaari farcihi ayb waana sida ahluxadiidka uu kasoo naqliyey alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi ee la yidhaahday dadka ugu aqoonta badan ayuu ku jiraa ikhtilaafka iyo aqwaasha ahlucilmiga soo naqlintooda kitaab ikhtilaafu lfuqahaa la yihahna waa leeyahay midkan marka tacdiimu qadri salaa dhowr meel ayuu aayaddan waa u daliishaday iimaankaas aley farac inuu leeyahay iyagoo marka ahlu sunnadu ay ku khilaafsan yihiin arrintaasi khawaarijta iyo murji-ada labadaba lianna khawaarijtu waxay leeyihiin daacaadku maadaama ay iimaan ay yihiin waa isku wada mid asal iyo farac waxa la yidhaha male iimaanna waxaa la yidhaahdaa ficlu daacaati almuftarada kullahaa daacaadka faradkaa kulligeed in la sameeyo daacaadka faradkaa kulli in la sameeyo ayaa iimaanku ou yahay ninkii hal daaca ay ka maqnaatana waa gaaloobayaa iyagu markaa xaggee looga yimid asal iyo farac uma kala laha laa ilaaha ila allaahuda iyo imaadatu ladaa cani dariiq waa u siman tahay iyaga agtooda ee inay sinaadaanna deer sharcigiina ma simin ee mithaalka alla bixiyeyna kuma sinna murji-ada iyaguna waxay yidhaahdaan iimaanku ama waa inuu wada joogo ama inuu wada maqan yahay suuragal ma ahan bay dhaheen iimaanku in qeyb joogta qeybna maqan tahay wax suuroobaya maaha markaasay waxay mithaal ku bixiyeen toban dirham waxay yidhaahdeen toban dirham haddii hal daanaq laga bixiyo dhururuq haddii laga saaro magacii toban waa zuulay bay dhaheen iimaankii marka waxay ku shabaheen toban dirham tobankaa dirham haddii hal dirham laga bixiyo magacii toban waa u dhammaatay saas darteed marka waxay yidhaahdeen qofkii waxaa imaanaysa marka haddii la yidhaah acmaashu iimaankay ka mid tahay hadduu qofkii ka taga camal inuu gaaloobo ayaa imaanaysa leanna iimaanku ma kala hari karo sidaasay marka keeneen laakiin mithaalkii qur-aanka iyo kii nebiga waa ka tageen alimaam maxamed ibnu nasr marka waxa uu yidhi tobanka iyo geedku isku mid maaha geedku asal iyo furuuc uu leeyahay laakiin tobanku asal iyo furuuc ma laha iyada farac kasta oo tobanka ka mid ahna faraca kale unbay la mid tahay toban dirham marka aada leedahay dirhamka tobnaad iyo dirhamka koowaad waa isku mid soo maha waxba isma dhaamaan haadaa huwa alfarqu marka naam dirhamka tobnaad iyo midka shanaad iyo midka koowaad kulluhu waa jinsi waaxida laakiin geedda marka laga hadlayo geedka waa kala duwan tahay iyadu geedku waxay leedahay xidido iyo sal ee waxay leedahay laamo caleemay leedahay nacam see marka kii qur-aankii inay katana waa ka tageen macnihii maxsuuska ama yacni macquulka ahaana way ka tageen marka alimaam maxamed ibnu nasr almarus maxaa asala maxaase faraca marka taa in la fahmaa waa muhim nacam asluliimaan maxaa noqonayo furuucda maxaase noqonayo ayb taasuu aada uga hadlay dhowr meel buuna uga hadlay saddex meeloo kamida un baan kasoo qaadanayaa wuxuu leeyahay juska labaad toddoba boqol iyo labo fa asluhu iimaanka asalkiisu aliqraaru bilqalbi waa in qalbiga ilaahay laga qiro oo cubuudiyada iyo rubuubiyada alleh qalbiga in laga qiro aliqraaru bilqalbi cani ilmacrifati kaasoo macrifo xaggeeda ka ahaanayo wa huwa alkhuduucu lilaahi bilcubuudiyati waana in ilaahay loogu khuduuco addoonnimo waalkhuduucu lahu birubuubiyati yacnii qofki inuu qalbiga ka qiro cibaada inuu allo keliya leeyahay isla markaana rubuubiyada inuu allo keliya uu leeyahay wakadalika khuduucu lisaani biliqraari carabkuna inuu khuduuco see ku khuduucayaa biliqraari wuxuu qirayaa bililahiyati ilaahnimada allow qirayaa bilikhlaasi lahu min alqalbi wallisaani anahu waaxidun laa shariika lahu oo markaa yacni wuxuu leeyahay laa ilaha illa allah qofku muxuu ku islaamaa haddaad tirahdid qalbiga inuu ka jasmiyo cibaada inuu alle keligii leeyahay rubuubiyadii iyo khuduucii axkaamtii allana diyaar u ahaado afkana uu ka qiro arrintaa iqraarkeeda laga helo oo uu laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah uu la yimaado intaa marka uu yidhaahdo qofkii asluliimaan waa laga helay ayb uma furuucu haadeyni labadan marka furuucdooda aliqraaru bilqalbi wallisaan furuucdooda oo iimaan ahna waxa ay tahay alkhuduucu lahu in ilaahay loogu khuduuco biadaa'i alfaraa'idi kulliha faraa-isha in la guto soo ma aragtinba furuucdiina wuu sheegay adaa-u lfaraa'id waaye asalkiina waa sheego aliqraaru bilqalbi wallisaan nacam waxau ka xikaayoonaya waa ahlu xadiid waxa uu radinayana waa murji-a qofku hadday ku dabagedoonto waa dhib badan tahay nacam ayb waxaa kaluu tilmaamay marka murji-adu iyagu inay mithaalka ay mithaalkan asalka ay faraca ka tageen oo ay toban dirham ku mithaaliyeen kaana marka waa sheegayba nacam iyada warkeeda taasi waan ka hadalnay ayb markaasuu wuxuu yidhi munaaqashadooda kadib uma qaala wuxuu yidhi faqad kaana yaxiqu calayhim korkooda waxaa waajib ku ahaan lahaa murji-ada an yunzilu lmu'mina mu'minka inay dejiyaan bi hadihi lmansilati mansiladan fayashhaduu lahu biliimaani iimaan inay uga marqaati kacaan goorma idaa ataa hadduu la yimaado biliqraari bilqalbi wallisaani hadduu la yimaado iqraarkii qalbiga iyo carabka wayashhaduu lahu ay uga marqaati kacaan biziyaadati iimaankiisii inuu ziyaado ay ugaga marqaati kacaan kulama sdaada mar allaale markuu kororsado camalan camal min alacmaali acmaasha ka mida allatii samaaha nabiyu sal l l slam taasoo uu nebigu ku magacaabay shucaban liliimaan wa kaana wuxuu noqonayaa qofku kulamaa dayaca mar allaale marku dayaco minhaa shucbatan qeyb shucabuliimaan ka mida markuu dayaco calimuu ana waxay ogaanayaan anahu min alkamaali anqasu min gayrihi xagga kamaalka geyrkii inuu ka nuqsaansan yahay isaga iyo nin acmaashii shucabuliimaan samaynayo iyo nin wax ka tegaayo isku mid ma aha ayb oo ziyaadada iyo nuqsaantaynan iskugu mid ka ahayn anqasu min gayrihi miman qaama biha falaa yuziiluu canhu isma aliimaan iimaanka magaciisa oo mutlaqu liimaan laga zuulin maayo xataa yazuula alaslu ilaa uu asalka ka zuulo ayb meeshaana marka walaysat alcasharatu mithla aliimaani buu yidhi liannahu laysa lahaa aslun casharadu iyada asal maleh meel taas ween meel kale waxa uu yidhi fa in qaala haddii qof uuna yidhaahdo bayin lana alasla waalfarca asalka iyo faraca iimaanka noo kala caddee yacni maxaa asal noqonayo haddii qofka laga waayo iimaan dhan aan laga helin maxaa farac noqonayo haddii laga waayo iimaan bartii qofku waa qabaa laakiin naaqis uu iimaankiisu noqonaya noo kala caddee haddaad tiraa qiila lahu waxaa la dhahayaa alslu altasdiiqu biاllaahi waalkhuduucu lahu waa in ilaahay uu rumeeyo alla u khuduuco muxuu ugu khuduucayaana biicdaa'i alcasmi wuxuu gaarayaa marka yacni casmi iyo iraado ayuu la imaanayaa inqiyaad qalbi ah bimaa amara bihi wixii alla ou amray mujaaniban lilistinkaafi walistikbaar isla weynin amarka alle inuu iska weyneysiiyana waa ka dheeraanaya iyo walmucaanadati walfarcu farciina maxaa noqonaya marka taxqiiqu dalika arrintaa in laga dhabeeyo marka biاltacdiimi lilahi waalkhawfi lahu wاlrajaai aladi awjabahu calaa cibaadihi ee alla uu ku waajib yeelay addoommadiisa kuwaasoo markaa calaa adaa'i alfaraa'idi oo markaa waxaa alla lagu weyneynayo dadkana uu ku waajibiyey waa maxay aladi yabcahuhum calaa adaa'i alfaraa'idi faraa-isha gudashadeedii marka asalkiina waa caddeeyey faraciina waa caddeeyey nacam dadka gabal waxaa isaga darmo inqiyaad kelmadda la yidhaha inqiyaadku asal ee farac buu leeyahay isaga laftiisa nacam waxaana sideeda qof aan wax badan ka aqrinin waxa weeyaan hadduu yidhaahdo calankeeda qabo ummadda unbuu gaalaysiinayaa wax kala qaban maayo nacam inqiyaadku marka wuxuu leeyahay asal ee faraco waa kan hadda uu sheegayo alimaamu almarwasi ee uu leeyahay wاlkhuduucu lahu biicdaa'i اlcasmi liladaa'i bimaa amara bihi ficilkii iyo camalkiina gadaal buu u dhigo wuxuu yidhi aladii awjabahu calaa cibaadihi aladii yabcahuhum calaa adaa'i lfaraa'idi idan marka qofkan ilaahay buu u hogaansamayaa marka la leeyahay tallaabada ugu horeysa horta waa inuu qalbiga ka hogaansamo oo uu diyaar u noqdo sharciga ilaahay dushiisa waajib inuu ku yahay hadduu sidaa ogolaado oo istikbaarka iska daayo iqraar qalbigi lisaanina uu la yimaado asalkii waa joogaa arrintaa ka dhabaynteeda in laga dhabeeyo oo maxaa see looga dhabaynayaa in acmaashii aada iltisaamtay inaad samaysana waa faricii marka uu leeyahay marka walfarcu taxqiiqu dalika uu yidhi ayb macaanidaasuu marka uu tilmaamay ilaa saddex meel iyo ka badan buu kaga hadlay sidoo kale qowlkan inuu yahay qowlu ahli sunnati waljamaca waxaa sheegay alxaafid ibnu manda kitaabkiisa alimaan la yidhaahdo sidan lafteeda ayuu u sheegayaa ayb marka kelmadan de waxa aan mowqifkaynaha waxaa laga yaabaa marka si inaan u dheeraynay laakiin waxaa ka dhigaya daruuri waxay tahay in laga hadlo dadku waa laba nooc dadna waa iska caamo oo dad un markaa iyagu cilmi dhagood uu wax ku dhagaysto waayo dadna waa dalabatulcilmi dadka dalabatulcilmiga markaa haddii dalabkuna uu bilow ku yahay ama mas'aladan laga hadlaya daraaso badan uunan ku samaynin laga yaabo inuusan hal kitaab ama laba uunan ka aqrinin xataa ee keliya un ay ku tahay cajal dhegaysi bis dhowr m b tiri iyo yacni intuu soo dhagaysto intaa keliya marka uu ka dhigo ummaddii ama inuu ku gaalaysiiyo qaarkood ama uu yidhaahdo waxaasi waa irjaa iyo waxaasi maahan iimaanku masaa-iluliimaana qaldan iyo masaa-iluliimaan qofku inuu kutubtii salafka ka aqriyo ku fahmi karaa dhabnimadeeda wailaa yacni laguma fahmi karo sheikh meel kasoo warramay oo ummad markaa yacni isagu yacni wax si qaldan intuu u fahmay ay ka hayso un keliya wax gaalaysiin bis un wax gaalaysiin lagana yaabo inay isaga laftiisa mararka qaar waxyaabaha uu sheegayo inay kusoo laabato ay dhici karto qofku inuu intuu duruus kasoo qaato dabadeedna marka uu yidhaahdo iimaankii culimmadan iimaanka ma fahamsana iyo meeshaan waxaa laga aqrinaya waa yacni shubuhaad iyaa laga aqriyaa iyo maaha kutub salaf waayo waxaan aqrinayno salaf markaan leenahayna waa saddexdii qarni a'imadii la yaqaanay oo lagu yaqaanay muctaqad saliim a lagu yaqaanay muctaqadkoodii weeyaan aayadduna sidaasay waxay u sheegtay iimaanku inuu asal iyo farac leeyahay waa inay jiraan marka waxyaabo qofku hadduu ka tago iimaan uusan u ansixaynin waxyaaba haddii uu ka tagana iimaan uu leeyahay laakiin naaqis iimaankiisu uu yahay haddaan intaa la kala garaninna waxa weeyaan maxkamad un mar walba qaldanaa dadka la saarayaan maxkamaddaa qaldanna ee qofku dhibaatay ku keenaysaanayb marka kitaabka dalabatulcilmiga way aqrin karaan masaa-ishaas aad buu uga hadlay munaaqashaad badanna wuu wuu galay weliba juska labaad bilowgiisa ilaa iyo dhammaadka ku dhowaad aad buu u baxiyey masalada asluliimaan iyo farculiimaan ku tacalluqdo ayb alam tara miyaadan arkin oodan ogaanin kayfa sidii daraba allaahu alla uu yeelay uu bayaaniyey maalan maah maah kelimatan sidau u bayaaniyey alle miyaadan arkin oodan ogaanin kelmadda oo dayibatan wanaagsan kelmadda oo ka shajaratin geed oo kale ah geedda oo dayibatin wanaagsan geedda oo asluhaa asalkeeda haabitun uu sugan yahay asal leh salkeed sugan yahay wa farcuhaa faraceeda iyo laamaheeduna fi samaa-i ay yihiin geedda oo tu'tii siinayso ukulahaa ama tu'tii xaal ay siinayso ukulahaa miraheeda kula xiinin waqti kasta ay siinayso biidni rabbihaa rabbigeed idinkiisana ay ku siinayso wayadribu llaahu ilaahay wuxuu caddaynayaa alamhaala maahmaahyada ayuu caddaynayaa linnaasi dadku u caddaynayaa lacallahum waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waansamaan wamahalu kalimatin khabiihatin ka shajaratin khabiihatin ijtuhat min fowqi اlardi maa lahaa min qaraar wamahalu kalimatin kelmad tusaalaheed kelmadda oo khabiihatin xun waa kelimatu shirki ka shajaratin geed oo kala waayo tusaalaheedu geedda oo khabiihatin xun geedda marka khabiihadaana waxay yidhaahdaan waa shajaratu lxandala waa qaradameeraadka taas oo ujtuhat la fujiyey la siibay min fawqi اlardi dhulka korkiisa laga siibay maa lahaa uma geeda oo maa lahaa ounan usugnaanin min qaraarin wax sugnaansho ah aynan usugnaanin ama maa lahaa xaal ounan usugnaanin min qaraarin wax sugnaanshoah xaal ounan usugnaanin ayb shirkigii isaguna markaa geeddaa baa lagu mihaalayo aan anfacana lahayn dhulka korkiisana laga siibayo laga rujinayo ayb wamahalu kalimatin kelimad mihaalkeed ama tusaalaheed kelimadda oo khabiitatin xun ka shajaratin geed oo kale weeyaan ka mahali shajaratin oo kale shajarada oo khabiitatin xun taasoo ujtuhat la fujiyey la siibay min fawqi اlardi dhulka korkiisa laga rujiyey oo laga siibay maa lahaa shajarada oo maa lahaa ounan usugnaanin min qaraarin wax su sugnaansho ah iyo sal midna aan lahayn oo saaba haddii la yidhaha la siibi karo iyo geedtimireedkan weyn isku mid miya geedtimireedku haddii ay is yihaahdaan waxaa dhulka jooga ha siibaan ma siibi karaan geed isaga markaa shajaro xun oo dhulka korkiisa ka baxdo haddii qofka uu sidaa yihaahdaba uu rujin karo yacni shirkigu meel ma haysto way tawxiidkuna asal adaga u haystaa wy maxaa yeele waa wax ilaahay subxaanahu watacaala ee isaga lagu caabudayo loo sameynayo yuhabbit llahu aladiina aamanuu yuhabbit llahu alla wuu ku sugayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilqowli qowlkiibuu ku sugayaa qowlkii day athaabiti sugnaa walaa ilaaha ila allah fi lxayaati noloshii dhexdeeda ayuu ku sugayaa addunyaa dhoweyd noloshaa dhowna waxay tahay markuu dhimanayo towxiidkaa la haleeshiinaya wa fi laakhirati aakhirada dhexdeedana waa ku sugayaa waa cadaabuulqabriga oo marka waxaan ujeedaa cadaabulqabri ma yani qabrigu marku galaan ujeedaa oo cadaabulqabriga alle waa ka korinayaa qabriga dhexdiisa ayaa alle wuxuu ku sugayaa qofkaasi muuminka ah kelmaddii xaqa ahayd ee sugnayd wayudilu llahu alla waa dhuminayaa aldaalimiina daalimiintu dhuminayaa wayafcalu llahu alla wuu sameynayaa maa waxa yashaa-u uu doonayo ayuu alla sameeyaa aayaddanna waxaa culimmadu ay u daliishadaan culamaau ahlisunna waljamaaca ihbaatu cadaabi alqabri cadaabulqabriga inuu sugan yahay la sugo oo cadaabulqabriga qur-aanka dhowr aayadood baa lagu sheegay middan waa tan sida lagu ogaanayana waxay tahay yuhabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati ddunyaa wa fi laakhirada qabriga lagu macneeyey haddii marka muuminkii su-aashii qabriga lagu sugay munaafiqii waa inaan marka lagu sugaynin oo lagu cadaabayo qabriga ee gaalka waxaa kaloo cadaabulqabriga tilmaamayo qowluhu tacaala annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiyan waxaa kaloo tilmaamayo aayadda suuratu taaha waman arada waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka qabrigaa lagu fasiraa cadaabulqabrigu aduu aayaadkaas marka yaa daliil u ah bukhaarina qaarkood waaba u daliishaday aayaddan oo kale sida aayaddan ayb aayadda marka cadaabulqabriga ayay tilmaamaysaa qofka mu'minkae iimaanka la yimid dhabta ahna ilaahay inuu badbaadinayo uu qabriga uu ka badbaadinayo cadaabkiisa ee kelmaddaana uu ku sugayo markuu adduunyada ka baxayo iyo marka uu dhiman iyo marka uu qabriga galo labadaba yuhabitu llahu alla wuu sugayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilqowli qowlkiibuu ku sugayaa oraahdii athaabiti ee sugnayd waa marku dhimanayaa laa ilaha illa allahuda alla ku qabanaya ku sugaya wa fi laakhirati iyo aakhirada dhexdeedana ilaahay waa ku sugayaa oo aakhiradana marka qabrigii marka la geeyo man rabuka wama nabiyuka wamaa diinuka marka la yihaahdana wuu garanayaa wayudilu llahu ilaahay waa dhuminayaa aldaalimiina kuwa daalimiinta alla waa dhuminayaa oo kuwaa yacni su-aashii waa ka wereerinayaayo ha laa adri ha laa adri ayay dhahayaan ayb meeshaas marka cadaabulqabriga asbaabta keentaa maxay noqonaysaa asbaab caama iyo kuwa khaasaba way keenaan kuwa caamka ah weeyaan waaa waxay tahay iimaan la-aan isku soo duubduub iimaan la-aan ama iimaan yari baa keento si guud si gaar ahaaneydna waxyaabaha keena waxaa ugu badan cadaabulqabriga ee dunuubta kabaa-irta ah oo ay beenta ka mid tahay oo xanta ay ka mid tahay oo waajibaadkii oo la dayaco ay ka mid tahay kaadidii oo qofka uunan si fiican iskaga zuulinin ay ka mid tahay leanna nabiga sal l l slama laba qabri buu soo maray markaasuu yidhi inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fi kabiir waa la cadaabayaa wax weynna lagu cadaabi maayo oo ay samayn waayeen waa waxay samayn kareen macnaha amaa axaduhumaa fakaana laa yastatiru min bowlihi midkood kaadidiisa iskama asturi jirin wa ama alaakharu fakaana yamshi binamiima kan kalena dadkuu isku dirdiri jiray markii nabiga ladhe la dheelminayay sal l slam ama markii riyada xadiidkii samurat bnu jundibe dheeraa ee nebiga labada malag ay qaadeen oo ru'yada la tusay wa ru'ya alambiyaai xaqun waayee dad badan bay u geeyeenoo kuwa markaa tinaar ku jiro oo hoos uu dab kasoo gelayo kuwa qowlalada looga qabanayo kala kalaaliib naareed looga qabanayo kuwa dhagax lagu yacni madaxa looga dhufanayo oo dhagaxu intuu dildiloomo markuu soo qabsado malagga dabadeed haddana madaxii oo caafimaad qabo kusoo noqonayo haddana uu ku dhufanayo nebigu markuu su-aalayeyna waxaa loo sheegay waxay isugu jireen dadka dad waajibaad ka tegay ama xaaraan ku dhacay oo koray sidaa kabaa-ir ku kasbaday cadaabkaa nebiga dadkaa lagu tusayna waxay ahaayeen dad qubuurtooda lagu cadaabayo saa darteed marka markaad fiiriso kabaa-irta sida aan ugu dhex jirno iyo waxaa axaadiistu ay tilmaamayaan waxaad moodaa marka dhulka ibnulqayim sida uu yidhaahdo bain baatinu lardi xasaraat dhulka hoostiisuna qoomamo iyo shallay waayo waxaa yaallo fii baatini lardi xasaraatun wanadaamaat dhulka korkiisana dadku waxay u malaynayaan inay barwaaqo iyo khayr iyo waxbaa iyo qosol iyo waxaa yaalla marka iyo waxyaaba lamida sidaas oo kale marka dhulka korkiisaan ku soconnaa hoostiisana ummadaa lagu ciqaabaya walciyaadu billah waxaase marka waxay u baahan yihiin qofka inuu ka gaashaanto ee uu iska ilaaliyo waxaa cadaabulqabriga keenayo ee ah inuu waajibaad lagu leeyahay dayaco xaaraan ilaahay waxau ka reebayna inuu koro labada inuu iska ilaaliyo kitaabu ruux alimaam ibnulqayim aada uga hadlay asbaabta cadaabulqabriga keento iyo asbaabta cadaabulqabriga looga badbaado ayb wayudilu llahu alla waa dhuminayaa aldaalimiina kuwa dulmiga falay wayafcalu llaahu alla wuxuu samaynayaa maa waxa yashaau uu doonayo hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed